أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose guddoomiyihii hore ee murtadiinta ugu magacownaa degmada maxaas ayaa qiray in maleeshiyaadkooda lagu jebiyey dagaalkii degmada maxaas iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan kooxda riddada iyo kuwa jubbaland ayaa maanta ka dhacay degmada beled xaabo ee gobolka gedo wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka hadashay furashada degmada maxaas iyadoona fariin u dirtay bulshada degta degmadaasi mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ayaa qiray in maleeshiyaad badan looga laayay degmada maxaas oo mujaahidiintu ay dagaal ku furteen wilaayada islaamiga bakool ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo baxday safka murtadiinta ardayda madarasada khadiija bintu khuweylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka cows weyne ee wilaayada islaamiga galgaduud
أمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarax la beegsadeen maleeshiya murtadiin ah kuwaasi oo iyagoo lug ah ku socdaalayay agagaarka deegaanka baarsanguuni oo hoos taga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose qaraxaasi inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay murtad miinabaar ahaa kaasi oo lagu magacaabi jiray sugow laba maalin ka hor ayay ahayd markii howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen agagaarka deegaanka baarsan guuni lagu dilay kow iyo toban murtad laguna dhaawacay siddeed kale iyadoona lagu gubay gaari cabdibile ah guddoomiyihii hore ee murtadiinta ugu magacoonaa degmada maxaas ayaa qiray in maleeshiyaadkooda lagu jebiyey dagaalkii degmada maxaas sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan guddoomiyihii hore ee maamulka riddada ee degmada maxaas murtad muumin eelaay ayaa qiray in maleeshiyaadka riddada ay si buuxda ugu jabeen dagaalkii mujaahidiintu ay kula wareegeen gacankuhaynta degmada maxaas isagoo filla soomaaliya dusha ka saaray mas-uuliyadda guuldarradii halkaasi ka dhacday murtadkan oo wareysi siiyey idaacad ay leedahay dowladda salibiyadda ingiriiska ayaa carabaabay qaabkii dagaalka uu u dhacay waxa uu sheegay inuu ahaa dagaal foolka fool ah oo socday muddo saacada ah si cadna loogu wiiqay maleeshiyaadka riddada sidoo kale murtad muumin eelaay waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda istaraatiijiyada ay leedahay degmada maxaas isagoo xusay inay tahay halbowlaha isku xidha degmooyin muhiim ah oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya furashada mujaahidiinta ee magaalada maxaas ayuu murtadkani walwal badan ka muujiyey isagoo tilmaamay in istaraatiijiyada degmadani ay horseed u noqon doonto dhul ballaaran oo hor leh oo mujaahidiintu ay la wareegaan hadda nafteeda degmada muddo dagaal ka socday muddo shan saacaan ku dagaalamayna wadda dagaalku xiriir u socday hadda waana laga tabaroonaa dadna weligeeda laga tabaroonaa jiray mawgeena marka sooma dhaweyno anaga mana la gaadino dagaalka foolkafool ay nooga qabsadeen mas-uuliyaddeeda waxaa la dowladda federaalk oo dadka mas-uulka ah maxaas muhiim waayen maxaas meel istaraatijiya waayen meel galgaduud oo ceel buur ah iyo gurceel oo ciidana galgaduuda iyo degmada matabaan iyo degmada buuluurta iyo degmada beledweyne intaasi xaduud iyo degmada muqur intaasi xaduud kale meel istaraatiiji inta waa intaasoo jirtaana ka baxda meel istaraatiiji halbowlaha noocaas waa meeshii halbowlaha ugu horreeya naga qabsadeen waa wallaahi hadday u suurto gasho dhowr bal anaga usoo xakuma ha ceelbuuri igaa isku furan buliburto igaa isku furan aaday bali igaa isku furan muuquri igaa isku furan dhamaawada noocaas waa inuu hadda eeg badana u furan marka anigana hadda waxaan usoo baxnay eegaan dhankan teedan goobe xigtaan usoo baxnay catowga murtadkan ayaa ku soo aadaya xilli kufaarta caalamka ee murtadiinta ay afka furteen si weynna uga qayla dhaamiyeen taqadumka baaxadda leh ee mujaahidiintu ay kula wareegeen degmooyin istaraatiiji ah oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya mahadsanid abu xasaan iska horimaad u dhexeeyey maleeshaadka kooxda riddada iyo kuwa jubbaland ayaa maanta ka dhacay degmada beled xaabo ee gobolka gedo waa kan walaalkeen marwaan maxamed dagaalo xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa mar kale dib uga bilowday degmada baled xaawe ee gobolka gedo dagaalkan oo barqanimadii maanta qarxay ayaa waxaa uu u dhexeeyaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo uu hogaaminayo murtad cabdisii janan iyo maleeshiyaadka maamulka riddada axmed madoobe dhinacyada ayaa isku adeegsanaya hub ka culusa iyadoo xaalad adag ay ku jiraan dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada baled xaawo dagaalka oo socda muddo shan maalin ah ayay dhinacyadu mid kasta waxa uu doonayaa sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa magaalada waxaana soo kala gaaray gurmudyo kala duwan maleeshiyaadka riddada ee ku dhaawacmay dagaaladii shalay ayaa waxay kooxda riddada u soo daabashay dhanka magaalada muqdisho halkaas oo lagu geeyey diyaarado sidoo kale dhaawacyada maleeshiyaadka maamulka axmed madoobe ayaa iyagana la geeyey cisbitaalka baladxaawo kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada baladxaawo ayaa ka barakacay guryahooda iyagoo badanaa u jihaystay dhanka mandheere inkastoo weli qaarkood ay ku goodansan yihiin gudaha magaalada haddana ma jiro wax dhaqdhaqaaq ganacsi ah oo ka socda mahadsanid marwan wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka hadashay furashada degmada maxaas iyadoona fariin u dirtay bulshada degta degmadaasi walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo eegayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ay ka dhacayeen guuloo isdabajoog ah oo allah uu siiyey addoommadiisa mujaahidiinta ayna ugu dambeysay furashadii magaalada qadiimiga ah ee maxaas ayaa waxaa arrimahaasi ka hadlay waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan sheekha oo waraysi gaar ah siiyey warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayaa ugu horreyn ka warramay qabashada magaalada maxaas ee ciidamada mujaahidiinta iyo muhiimadda ay u leedahay maamulka islaamiga ah ee wilaayada hiiraan ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala caawa oo ay tahay habeen talaado ah maalinkii axaddii ayay ahayd markii magaaladii qadiimka ahayd ee maxaaseed ilaahay subxaanahu watacaala uu cadowga gacantiisa ka bixiyey mujaahidiintana uu gacantooda ku soo celiyey waana sida aad u sheegtay degmada maxaas waxay hadda gacanta ugu jirtaa mujaahidiinta waxaana ka taagan raayatu tawxiid ilaahay cadowgiisina waa ka jabay si fool xunna waa ay u jabeenoo ilaahay baa u jabiyey subxaanahu watacaala maxaas qabsashadeeda muslimiinta guud waxay ugu dhigan tahay qalbiyada ku daawoobaya waa nasrigii iyo guushii ilaahay u ballanqaaday oo ay heleen waxayna rumaysanayaan wacdiga ilaahay iyo ballankiisa inuusan marna baaqanaynin waa farxad guud bay u tahay dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waxay u tahay farxad gooni ah waxaa gacanta ku soo noqday degmo muhiim ahayd muddo dheerna ka maqnayd gacanta dadka muslimiinta ah ilaahay cadowgiisa ay ku sugnaayeen waa magaalo laba iyo toban sano wax ka badan cadowgu gacanta ku hayeen wakhaasatan xabashada etoobiya ayaa in badan gacanta ku haysay waa magaalo sharciga lagala diriiray waa magaalo dacwada iyo khayrka dadkiisi loo diiday waa magaalo marka micno weyn ku fadhida soo noqoshadeeda way ka duwan tahay xitaa degmooyinkii kale markii raayada laga siibay degmada maxaas waxay ahayd wakhti fog oo cadowga ilaahay ay soo galeen maanta marka wilaayada hiiraan waxay uga dhigan tahay dad shareecadooda u baahnaa ayay maxaasi u soo noqotay oo cawar raayatu tawxiid hoos harsanaya dad ahalkoodii ka maqnaa ayay ahalkoodii is arkeen dad guryahoodii iyo deegaankoodii ka maqnaa oo mujaahidiin ahaa oo muraabitiin ahaa ayaa caawa dhulkoodii iyo deegaankoodii ilahay cadowga ugu saaray oo farxadda la qaybsanaya guud ahaan dadka muslimiinta gaar ahaan dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan qabsashada marka maxaas iyo ka bixidda cadowga ilaahay laga saaray oo ay ka jabeen waxay u tahay wilaayada islaamiga hiiraan guul u soo hoyatay ayay u tahay dhanka kale sheekha ayaa xusay la wareegidda ciidamada mujaahidiinta ee magaalada maxaas iyo waxa ay ugu dhigan tahay cadowga allaah isagoona fariimo dhaxalgal ah u diray bulshada magaaladaasi cadowga maxamed waxay ugu dhigan tahay sida annaga aan u farxayno ayay u jabeen ayaga sida annaga aan u farxaynay u murgoonayaan cadowga waxay ugu dhigan tahay wax weyn waxay waayeen magaalo muhiim u ahayd waxay ahayd maqar ay muddo badan ku sugnaayeen waxay ahayd meel laga abaabulayey ama ay ka soo abaabulayeen dhagaraha lagu dhibayo dadka muslimiinta ah waxay ahayd magaalo aysa siiyeen magaalo ay caburinayeen dadka muslimiinta ku sugnaa runtii waxayna ugu jabeen si aysan u jabin meelaha kale ilaahay subxaana wa tacaala dhibaato badan buu ku gaarsiiyey cadowga marka qalbijab bay u tahay waxay u tahay in ay quustaan ama ay quusteenba markii loo fiirsho maxaase meeshay ku taallo iyo meesha ay dhacdo iyo cadowga ilaahay sida uu u galay ama waxa ku gaaray maxaas marka cadowga waxay u tahay nagso weyn bay ku tahay fariintayda aan dadka muslimiinta u dirayo nicmada ilaahay uu noo galay oo weyn oo ay ugu dambaysay guushii ilaahay uu naga siiyey cadowgii ku sugnaa degmada maxaas waxaan dadka muslimiinta farayaa anuu nafteeda ka bilaaba ilahay inaan ku shukrino tawaaduc inaan muujinno ilaahayna aan isu dhuldhigno nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam maalinkuu ugu guul weynaaba ugu tawaaduc badnaa marna inaan isla weynaan inaan isu qaadanno inaan nahay dad daciif ah waxa aan helnayna nasri ilaahay uu yahay nasriga laftiisana uu imtixaan yahay waxa kaloo aan dadka faraya waxa weeye gaar ahaan dadka ku dhaqnaa degmada maxaas ama u dhashay waxaan leeyahay waad aragteen waadna la noolaydeen cadowga ilaahay muddo dheer baad la noolaydeen laba iyo toban sana cadowga ilaahay meeshaa ku sugnaa wiilkii maalinka raayatu tawxiid laga siibayey canugii jiray saddex sana maanta waa qaangaar qofkii maalinka toban sana jiray maanta waa labaatan iyo ziyaada jir waa magaalada intaa cadowga haystay cadowga iyo wuxuu ahaa waad aragteen maantana shareecadiinni baad haysataan wiilashiinni baa idin yimid walaalihiin baa idinla jooga cidda hiilada mudan iyo cidda aan hiilada mudnayna waad kala garateen cidda ilaahay maceeda uu yahay iyo cidda ilaahay uusan garabka u ahayna waad aragteen waxaan leennahay ha dheeraato ha fogaato ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa wanaagsan waa u hiilinayaa marna ha ku kadsoomina cadowga iyo dhagarihiisa waxaan leennahay walaalihiin mujaahidiinta ah oo idin yimid ka walaala dhigta deegaankiinna ku soo dhoweeya cadowga ilaahay naca deegaankiinni cawar raayta tawxiid baa ka taagan waxa aan dadkaas si gaara u faraya waxaa weeye dhagaraha etoobiya ha ku kadsoomina nimanka u shaqeeya caamiliinta oo etoobiya iyo dhagarahooda ku kadsoomina waraysiga waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabaan ayaa imaanaya xilli allaah fadligii inta badan deegaano iyo magaalooyin dhaca bariga wilaayada hiiraan ay dib ugu soo laabteen hooska shareecada allaah kadib muddo sannado ah oo ay duulaan ashhaadala dirir ah kaga sugnaayeen saliibiyiinta iyo murtadiinta mahadsanid cabdulqani mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ayaa qiray in maleeshiyaad badan looga laayay degmada maxaas oo ay mujaahidiintu dagaal ku furteen waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheyba markii ugu horreysay kooxda riddada soomaaliya waxay ka hadashay dagaalkii khasaaraha badan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay degmada maxaas ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan murtado cali jeyti oo ka mid ah saraakiisha kooxda riddada oo qaybna ka ahaa xamladii oo xasan gurgurta ku iclaamiyey wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qaylo dhaamiyey khasaarihii maleeshiyaadkiisa ka soo gaaray macarakidii weyneed ee maalmo ka hor ka dhacday degmada maxaas murtad cali jeyte oo isagoo argagaxsan warbaahinta kula hadlay magaalada beledweyne ayaa ku eedeeyey qaar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta inay dayaceen maleeshiyaadkii maxaas lagu laayay ayna safka dagaalka uga baxeen markii xabadu kululaatay sarkaalkan murtadka ah ayaa la fajacay xeladihii ay mujaahidiintu u adeegsadeen dagaalkii maxaas isagoo carbaabay in maleeshiyaadkiisa dhabarjabin lagu sameeyey kadib markii gadaal laga wada toogtay
waa sida shalay loo loogu goobay iyagoo dagaalamaya oo konta qarax lagu dhuftay oo la tacaalaya aa dhinac kaneta laga soo garaa magaaladii nimanka yimid lixda nin ay ahay ciidan faraweyna militariguna waa jooga xabaddu kuweydadina waa ka dareen
saraakiishii hogaaminayey maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu jebiyey dagaaladii ka dhacay bariga hiiraan ayaa isbuucyadan iyagoo baqacarar ah ku sugnaa waddanka etoobiya balse intii aysan dagaalka ku soo laaban ayaa lagala wareegay magaalada maxaas oo ahayd macqalkii ugu weynaa ee cadowga uu ku lahaa bariga hiiraan mahadsanid abuusheyba wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo baxday safka murtadiinta sida warbixinta warkan uu mar kale ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan wilaayada islaamiga ee bakool waxay safka hore uga jirtaa wilaayaadka sida xawliga ah ay u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta kuwaasoo wilaayada ay horey ugu baaqday inay ka soo baxaan gaalnimada dibna ay ugu soo laabtaan diinta islaamka ee markii hore ay ka xuubsiibteen baaqa wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada ayaa sabab u noqday in maleeshiyaad fara badan ay safka gaalada ka soo baxaan kuna soo biiraan muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga ee bakool waxayna wilaayada u sameysay soo dhoweyn midda ugu wanaagsan ee loo sameeyay qof marti ah saalax mukhtaar cali waa askari taa'iba waxa uu ka soo goostay maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan waxa uu ka tirsanaa waxa loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed kuwaasoo fadhigoodu yahay duleedka magaalada baydhabo waxa uu soo qaatay tobabar ciidan muddo sagaal bilood ah waxaana tobabarka siinaya saraakiil itoobiyaan idaacadda islaamiga andalus ayuu la hadlay kadib markii toobada loogu qabtay deegaanka buurdhuxun leh magacay member leray salam mukhtar ali an oo baydhowrigo murtadiintanka darami sanadka mahayteeda lamada kun labaatan sideedii baydhow dhatiya dhibuu ka gali baydhow dhatiya sagaal bilood dhibuu ka jari maalmin amaareen tababarayn tababar oo nooyaal badan ee emili ka qaadani gaabkaada lindigaar gali lahay gaabka lunku bahal lahay gaabkaada geedisood lin gali lahay lin iyo gaabka lan istaafada nooyaal badan tababara meelilani bareeda marka meela dhibuu laninkiri marka dhibuu laninkiri goridil meelilani gebi meelilani dawaangili isaga oo sii hadlayay ayuu taa'ibkan ka sheekeeyay dhaqanxumada maleeshiyaadka riddada ee safkooda uu ka soo baxay wuxuuna ka sheekeeyey sida loo soo dhoweeyey markii uu yimid deegaanka boordhuxunle oo lagu soo bandhigay askarigan isagoo watay qorigii booshkii iyo tuutihii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta dhagan muslimba maykaga dhagama maylan meel lan tukudawaada kihridaas an aragaana eeda lan kaan keeraa falnanka eraga kahor kaba badan aragaan dhagan hungmaa marka dhagan ana isooda waxay ka aragi dhaganka islaamka isku ka dhagan diinta ka dhagoy diinta ka dhamoy adoo muslimata isku dhamoy gali geekaa ku tabi maybarwe buurandho buurandho safarilanka dhaway safarilanka marta gaadi maybarna lakoy galabkay kumbad asadi liisi e gurigay booshkay lakoy maldareeskay buudka hitaa aan dhamanayn safaylen waayanka dhawaay meel muslimiin rogan hata bahowda maankuda dareemay saalax wuxuu ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo ka qayb galay dagaal u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxaana uu ka sheekeynayaa sida dagaalka uu u dhacay iyo khasaaraha ka soo gaaray maleeshiyada riddada burjaad meelaleerinijay baydhabo furunti ee meelaad dagaala kala dagaala ka galni dagaalkaas may bahay raaban fiidka horelanigay tumila masa semal markii hayti un markan ciidamada koonfur galbeedan geesa jarni militari iyo boolisa lahala dagaalami markan wana dad dhabarjibin hasamay fadaga korra rahawlay isla kulungni meela dad una taraawishta dadkaan dhibowkii kainahay wal walku deeri midlaan askarti kale militariga iyo boolista hayn meel rogaan walku dhudhamadeen walna ku dhaawameen markii dagaalka dhii ku horna siyeed maalmood amala meela roogni markii dagaalka dhii ku badan la maalmood besa roogni meela ahoo kunaagni boonkay lahani nagi ugu dambeyntii waxa uu baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadka riddada ee safkooda uu ka soo baxay nimankaasi oo saaxiibadayahay owel saaxiibadayahay hata meylaan babahayta mayarlahay gabalkaasiyaasku kutaba hata ubasheena muslimiintaas kudhagala ilaahay angnagada yarlahay dalkin iyo diintin iyo dadkin hosku dhagala meyla amaaradaasay iyo gaaladaasay dhadki hosku kutaba maysan yarlahay marka walaalayaal ilaahay asin hanuuniyeysinna saasasan yarlahay askarigan taa'ibka ah waxa uu ku biirayaa silsilada taa'ibiinna oo muddooyinkii dambe si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool kuwaasoo soo dhoweyn heer sare ay u sameysay wilaayada ugu dambeyntiina ardayda madarasada khadiija bintu khuweylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka cows weyne ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sida warbixinta warkan uu ku sii ambaqaadayo walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali sahula turika lakumu kutibu munica sifatu qurica yasilu ajilu madarasada khadiijatu bintu khuweylad waxay ku taallaa deegaanka cows weyne ee wilaayada islaamiga ee galgaduud madarasada waxaa wax ka barta haweenka muslimaadka ee magaalada cows weyne waxaana lagu bartaa qur'aanka kariimka siiro caqiido tafsiirka iyo mutuun kala duwan oo ka mid ah shareecada islaamka ardada dhigata madarasada khadiija waxay soo muujiyeen culumtii ay ka barteen madarasada magaaladan cows weyne oo gabdhaha muslimaadka ee ku nool magaalada si weyn uga faa'iidaysteen waxbarashada ka socota magaalada cows weyne ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ardada madarasada khadiija waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed soo jiitay dadkii ka soo qayb galay waxayna ku soo bandhigeen gudaha madarasada alxamdu lilaahi alqadiimi albaari uma asalaatu على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين قد انفضي ما جاءت به مرضيعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بدنه وقيل بعد أربع من سنه سهولة ترك لكم كتب منع صفة قرع يصل أجل هبة رسم نسي درس يعده ونظر معه
banaa nabigu waa dhisay almasjida masjidka ayuu dhisay fii quba in quba ayuu ku dhisay wa masjid almadiinati masaajidkii madiinana waa dhisay madiinadii alqaraa ee caddeeday uma intaas kabacdina banaa nabigu waa dhisay min xawlihi masaajidka hareerihiisa masaakinahu xaasaskiisa guryahooda ayuu ku dhisay uma intaas kabacdina ataa waxaa yimida min bacdu kabacdi fii haadi sana sanadkan aqalu wax ka yar min nisfi aladiina kuwii niskood saafaruu safreen ilaa bilaadulxubash xubasho bilaadeeda u safreen xiina markii haajaru ay jiroodeen wa fiihi sanadkaas dhexdiisa ayuu aakhaa walaaleeyay ashraf al akhyaar akhyaarta midka ugu sharafta badnaa bayna almuhaajiriin
yubasaruunahum waa la istusihaa yowadu lmujrimu mujrimku wuxuu jeclaahaa low yaftadii inuu ku furto min cadaabi yowma-idin maalinkaas cadaabkiisa bibanihi wiilashiisa wa saaxibatihi xaaskiisa iyo wa akhihi walaalkii wa faasihi alatii qaraabadiisa alatii qaraabadaasoo tu'wiihi dumi jirtay waman qof inuu isku furto fil ardi dhulka dhexdiisa ahada jamiican dhammaan uma markaas kabacda yunjihi uu badbaadayo furashadaas kalaa ka joog inahaa iyadu ladaa waa naar holciisii nasaacatan waa mid siibid badan lishawaa maqaar tadci way u yeeranaysaa man qofka iyo adbara ka daba jeediya iimaanka watawallaa jeesta xaqa oo jamaca aruuriya maal oo fa owcaa weeleeyo haweenka muslimaadka ah ayaa waxay ku dadaalaan sidii ay u baran lahaayeen culumta noocyadeeda kala duwan si ay u baraan mustaqbalka ubadkooda mahadsanid cabdiraxiim guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu